kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka barnaamijkeenna toddobaadkan waxaa marti inoogu ah dhaktar cali ciise cabdi oo ah madaxa xarunta diraasaadka dhaqaalaha iyo siyaasadda ee geeska afrika oo marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano hesbi xarunteeduna ay tahay magaalada adis ababa sidoo kale waxa uu muddo badan ka ahaa khabiir sanduuqa lacagta adduunka haddaba mar uu toddobaadkan nagu soo booqday xarunta v o a ee magaaladani washington ayaannu ka wareysanay dhaqaalaha soomaaliya iyo dib u habeynta hanaanka maaliyadda ee soomaaliya waxaanan ugu horreyn weydiiyey waxa uu shirkii london iyo deeqihii lagu yaboohay ay ka tarayaan dib u dhiska dhaqaalaha soomaaliya
xuseenow waxaan filayaa dalka kan dhibaatada uu soo maray baahideedu intay leeg tahay adna waad ka dherigsan tahay dhegaystayaashiina qaayaha lihiina way lugsoon yihiin dhowr iyo labaatan sano dhaqaale burbur ku soo jiray oo wax soo saarkii hoos u dhacay oo dadkii khibradda lahaa ama xirfadda lahaa ay ka baxeen malaayiin qof hay-adihii dhaqaaluhu ay dhammaantood saaxadda ka baxeen ciidina fili mayso inay bil iyo sannad iyo laba midna ku soo noqoto laakiin waxyaabo badan oo hadda dadka rajo gelinaya ayaa bilaabmay ugu horeyso ka soreynta amniga dalku uu ka soreynayo sidaad ogtihiin dhaqaale suuro gelayaa ma jiro meelaan nabadi jirin oo amni jirin marka dadkii wax soo saarkii waa lagu dhiiranaya investmentkii waa lagu dhiiranaya waxaanse odhan karaa dee wakhtiguna waa kooban yahay inta laga baxay hadda dowladihii kumeelgaadhka ahaa laakiin markaad isku darto qadarkii sanee dambe dowladihii kumeelgaadhka ahaa iyo sideedan sagaalkan bilood ee dowladdan hadda joogto rajaa muuqata laakiin tacab badan dadaal badan iyo wakhti samir ummadda soomaalidu ay sabirto intaasoo dhan baa loo baahan yahay si loo gaadho bogsanaan
dowladihii kala duwanaa ee soo maray soomaaliya intii ay burburka ku jirtay waxaa inta badan ay ku doodi jireen in aanay haysan dakhli fiican oo ku filan oo ay ku sugaan ammaanka islamarkaana ay adeegyadii bulshada ay ugu qaban lahayeen ugu qabtaan doodaasi ma tahay mid meesha ku jirta jawaabta anigu aan qabaa waxaa weeye dal haddaad doonayso inaad dibudhis ku samayso haddii ummadi doonayso inay ka soo baxdo dhibaatooyinkan dagaaladii sokeeye ee qaranku ku jiray muddada dheer laga kaabto marnaba anigu ninka aaminsan maahay bannaanka nin wax laga sugo dowladdii hore iyo mid hadda joogta toonna ma arko inay wanaag soomaaliya u gelayso hadday fowkaskeeda iyo indheheeda iyo tamarteeda iyo dadaalkeeda ay ku aslan yihiin oo qura maxaa bannaanka iga imanaya hal hal su-aalo yaroo basiidan ummadda soomaalida muddo anigu la daba joogay kuna dhiirinayay taasuna waxay tahay marka adigu aad isku tashato marka adigu aad dad ahaan iyo deegaan ahaan iyo ummad ahaan bal waxa saxa ahee maxay tahay inaad cashuur iska qaado maalqabeennadaad u ogolaadaan inay contribution bixiyaan markaa kabacdi baad odhan kartaa adduunku muxuu ii caawin waaye marka ma filayo in fakarka odhanaya adduunkaa wax itari waayo bal horta adigu wax istar baa ka horaysa marka adigu aad wax istarto hay-adahaagii dhaqaalaha aad toosiso oo dhisto nidaam adduunku kuula dhaqmo aad miiska keento markaa iyo wixii ka dambeeya ayaynu bilaabi karnaa farfiiq waana la caawinayaa waana la caawin doonaa waxbaana la tari doonaa laakiin waxaan aaminsanahay ummadda soomaalidu inay marnaba fekerkan ay ka baxdo in lay quudo ayuunbaa dhibaato kaga baxaya sidaynu ka warqabno shirkii dhowaan ka dhacay magaalada london ee arrimaha soomaaliya looga hadlayay waxaa lagu yaboohay lacag fara badan oo waddamo kala duwan iyo hay-ado badan oo deeqbixiyaal ay ku yabooheen marka ma u malaynaysaa tallaabadaas inay wax ka bedeli doonto marka hore labadan boqol saddexdan boqol ee malyan la sheegaya waa drop in the ocean dalalku markay labaatan sano saaxadda ka maqan yihiin oo dhibaatooyin ku dhacaan ay soo maraan waxyaabaha kan hadda soomaalidu iyadu kasbatay laakiin dhibtii ku baahday laba boqol oo malyan iyo saddex boqol oo malyan toonna ma soo celinaya waxaa loo sameeyey saaad ogtihiin muddo hadda afar shan sano laga joogo makaba badan dowladihii kumeelgaadhka ahaa baahida soomaaliya ee lagu samayn karaya dhaqaalaheeda lagu soo celinaya maxay tahay hay-adda tan bangiga adduunka iyo dhalinyar badan oo soomaaliya oo waxgarada hay-addan u n d p la yidhaahdo ayaa isu tegey ayagu markaa waxay qoondeeyeen afar ilaa shan bilyan oo deeqa bay soomaaliya u baahan tahay si dariiqyadeedii loo soo cesho dekadaheedii loo maamulo eerboorradoodii wixii burburay tacliin iyo caafimaad iyo cusbitaallo iyo loo soo cesho markaa kuma aanay jirin dhibaatooyinka ka yimi abaarihii iyo barakacanimadii iyo markaa kuma aanay jirin dhallinyarta tan shabaabka ah sidee shaqo loogu raadinaya kharash loogu raadinaya marka anigu fakarkayga waxaan qabaa hadday soomaaliya brograam adduunku kula dhaqmo oo macnale la hordhigayo laba boqol iyo saddex boqol laysma weydiiyeen malyan waxaa laysweydiin lahaa shan bilyan iyo lix bilyan macnihii ma aha baahi looma qabo labada boqol iyo saddexda boqol ee malyan laakiin waxaan doonayaa inaan inaan xoogaa ku nuuxnuuxsado hoostana ka xariiqo inaynu ismahadinoonah laba boqoloo walaalo laba boqoloo malyan maxay kuu noqonaysaa ma ma ma ma ciidan qaran baad ku dhisaysaa ma dariiqyaad ku samaynaysaa ma tacliim baad ku dhisaysaa hase ahaatee abaalka dhac inaan anigu hadda ku dhawaaqo ma aha fekerkeygu dowladaha iyo hay-adaha ku dhawaaqa inay caawin doonaan soomaaliya mahad gaaray soomaaliya ku leeyihin laakiin waxaa meesha ka maqan waxaa weeye bal brograamkii soomaaliya adduunku uu ugu soo joogsan lahaa ee sida maxaan ku rahdaa ama south sudan ama sira leon ama afghanistan ama dowladaha burburka soo maray loogu tixgelin lahaa dhibaatada miiska taallaana waxaa weeye sida muddo anigu aan adduunka kaga baaqayey bal horta annagu aan isku tashanno dalkeenna iyo dadkeenna iyo nidaamkeenna iyo brooseskeenna dhisanno shirkii london qodobadii lagu soo hadalqaaday waxaa ka mid a in maalgelin lagu sameeyo soomaaliya ma kula tahay wakhtigan imikaynu joogno in soomaaliya ay diyaar u tahay maalgelin shisheeya marka horeba soomaalidu waxay muujisay karti iyadu hadday gudaha tahay iyo hadday bannaanka joogtaba inay maalgelin gashan karto dalkeeda iyo adduunkaba waxaa muujinaysaa bacrimitirka soomaalida horn of africa oo dhan ilaa kenya ilaa tanzaniya ilaa uganda waa dad kartina lagu yaqaanaa awooddiina ka muuqata waxaan jeclahay bal marka ugu horraysa in tasiilaad loo sameeyo ummadda soomaalida dadkeeda dhaqaale doonaya inay gashadaan soomaaliya kabacdi waxaa ku soo dhiiran doona ajnebiga laakiin labadaaba maxaa ka horreeya qofku ilaa uu dalka nabad ku helo ilaa uu cadaalad iyo sinaan iyo the rule of law waxa la yidhaahdo oo kala dambayn sharci timaado waa suuragal sida afrika o dhan ba ka dhacday in la yidhaahdo ama batrool baa shidaal baa laga raadinaya ama macdan baa laga raadinaya ama waxaa resourceka lagu sheego in cidi ka baarato soomaaliya waa suuragal laakiin investmentka aan doonayno dalka iyo dadka iyo bulshada soomaaliyeedna wuxuu noqonaya wuxuu ku xidhan yahay inta aan soo tirin oo dhan amni buu ku xidhan yahay cadaalad iyo sinaanshuu ku xidhan yahay kala dambayn iyo sharcigoo loo hogaansan yahay buu ku xidhan yahay marka intaa la helo haabaan ku odhan karaa laakiin maanta ma sheegi karo waxaa tahay khabiir in badan ka soo shaqeeyey sanduuqa lacagta adduunka seenu ka warqabnana sanduuqa lacagta adduunka wuxuu dhowaan dib u soo celiyey xubnimadii soomaaliya oo muddo hakad ku jirtay maxay arrintaas soo kordhin kartaa waa kugu mahadinayaa su-aasha maxaa jira muddo dheer baanu dadaannu wada shaqayno iyo aniguba aanu daba joogna in la soo cesho hay-adahan deeqda bixiyo o dhan bangiga adduunka bangiga africa bangiga islaamka bangi bunuug badan oo soomaaliya ay xubin ka ahaan jirtay oo labaatan sanana ay saaxadda ka maqan tahay in la soo cesho in kalsooni ay kula shaqeeyaan dowladda soomaaliya xaqiiqdii waxyaabaha aan doonaya inaan ku booriyo kuna dhiirigeliyo dowladda soomaalida ee wakhtiga yar jirtay anoo muujinaya inaan waxaygu furfiiq uhunahayn waduu ammaan leeyihiin qofka in la ammaano haddii ay dhibaatooyin muuqdaanna in la tilmaamo sidii loo daaweyn lahaa waxaa weeye soo celinta ay soo celisay soomaaliya international communitiga aqoonsigiisa hadday dowladda maraykanka tahay hadday dowlado kale tahay haddii ay tahay maxaan idhaahdaa hay-adaha aad carabka ku dhufato oo kale sanduuqa adduunka waxay soo kordhinayaan waa maxay mid waxay la iman karaan mucaawanad deeq bixineed haddii la xaliilo dhibaatooyin yaryar oo deynka soomaaliya lagu leeyahay ka mid tahay laakiin waxaaba ka horreysa deeqda ay bixinayaan iyo lacagtay waddanka soo gelinayaan anigu weliba aan aad ugu dheganaya waxaa weeye fekerka wax lagu maamulay toosinayaan waxaan technical assistanska la yidhaahdo hal exaample haddaan kaa siiyo hadda muddo dheer waxaan maqlaynay sicir barar baa soomaaliya ku dhacay oo shilinkiibaa cirkaa u kacay oo doolarkiibaa dhacayoo dee hay-adda adduunku u xirsaaray maamulka lacagta bangiyada dhexe ay maamulaan waa sanduuqa adduunka weeye dadkii wax la weydiin lahaa la odhan lahaa ba dhibaatada tanaana haysatee si aanu uga baxnaa tale laga weydiin lahaana waa iyaga macno badan ma samaynayso dad aan waxaan ehel u ahayn aqoon u lahayn in la yidhaahdo adinku nala eego nala baara dee adduunku wuu isu tegey laba boqol iyo ziyaado wadan baa isu tego waxay dhahan sanduuqa adduunka adaanu idiin xil saarnay arrintan marka iyaga haddii laga codsado waxaan ku rajo weyna in xal deg dega loo heli lahaa arrimaha noocaas dowladdu waxay soo bandhigtay miisaaniyad ay u baahan tahay oo ay ugu horeyso mudnaanta siisay arrimaha amniga miisaaniyaddaasi mala awaalkeeda iyo odoroskeeda iyo weliba meelmarinteedu ma kuula muuqataa mid wakhtigan suuragal ah inay hirgasho soomaalidu waxay tidhaahdaa lax waliba shilakays dhigtaa lagu qalaa marka waxaan doonayaa inaan idhaahdo haddii soomaalidu ay mashruuc iyo brograam ummadaha bulshada caalamku ay ku caawin karto ay hor dhigaan hadday mid amni tahay hadday mid sugidda ay tahay xuquuqda bani aadamka hadday tahay kalsoonida wax soo saarka bulshada qofku marka uu kula qaato fekerka uu wax kugu tarayo ama kugu caawinayo ayuunbaa la odhan karaabaa wanaag ka iman karaa feedha iga garo maaha adigu ii sheeg waxaan u baahanay maaha marka waxyaabaha xoogaa dhaliilku uu ku jiro walaaca badan ay gelinaya waxaa weeye marka lagu leeyahy laba boqol saddex boqol oo malyan baa soomaaliya la siiyey walaalow lacagtanu goormay imaanaysaa maxaa loogu tala galay prioritigagu su u kala horeeyo uun maaha inaad tidhaahdo inow amni iyo iyo cadaalad baan dhisaya waxaa weeye inaad program specific targets leh waxaan u baahanahay sanadkan gudihiisa miisaaniyadayda in lagu kaabo intaasoo malyan ama mushaharka askariga aan ku bixiyo ama aan ku qalabeeyo ama aan ku tayeeyo waxaa loo baahanya inaad tidhaahdaa intaasoo iskuul oo qoraala baan dhisaya fekerka kan waran laba boqol oo malyan baa xamar soo gelaysa ayaan daraan u arkaa inuu la yidhaahdo xamar soo gelaysa war ilmaha soomaaliga ah ee maxaan ku dhahdaa baraawo jooga iyo beledweyn jooga iyo buuhoodle jooga iyo boorame jooga intanoo mucaawan ay u baahan tahay marka horta bal brogram tifaftiran oo qodobaysan oo tacliinta waajahaya oo caafimaadka waajahaya oo bulshada adeegeeda waajahaya xamar anigu dhowr gooraan tegey waxyaabaha aan aan aan aad iyo aad u dhibsado cidina aanay ka fekereen cidina wax ku sheegahayn waxaa ka mid a dad lagu odhanaya waa barakacayaal war dee barakacayaashu cirka kama soo dhicina waa walaalihii iyo hooyooyinku inbay la mid yihiine bal brograamkii loogu talagalay ee dib loogu dejin lahaa muxuu yahy marka waxaynu u baahannahay haddaan ku soo dhowaado daraasado noocaasa oo adduunka la hordhigo haddii aad maqasho laba boqol oo malyan iyo saddex boqol oo malyan iyo baa soomaaliya la siiyey su-aasha ugu horraysa madaxa ee kusoo dhacdaa waa maxay tolo goormaa la arki doonaa lacagta maxay qaban doontaa maxay tari doontaa inta badan waxaa la yidhaha siyaasadda iyo dhaqaaluhu waa isku xidhan yihin oo ma kala baxan sidaynu ka warqabno soomaaliya waxaa ka jira maamullo kala duwan oo magacyo kala duwan sita baahiyo kala duwanna qaba marka iminka la yidhaha soomaaliya dhaqaalaa la siinaya oo lagu caawinaya sidee dhaqaalahaasi loo maamulaya arrintaasi caqabad ma ku noqon kartaa dibudhiska iyo soo nooleynta dhaqaalihii soomaaliya waxaan waxaan ku rajo weynahay siyaasad qura maahe waxaa weeye maamulkaa ku dhisan maamulkuna waxyaabaha hadda dowladatan soomaaliya u dhalatay u curatay ay aada ugu dhegan tahay waxaa weeye inay dalka ku dhaqayso sinaan iyo cadaalad inay amni soo celinayso inay maxaan idhaahdaa xuquuqal islaamka ilaalinayso walaalow intaasoo qodob meel walba waa looga baahanyay hadday cadaaladda laga hadlo qofka soomaaligu meeluu joogaba gabadhu ama islaanta soomaaliyeed cadaalad bay u baahan tahay nabad bay u baahan tahay hadday noqoto horumarka bilcagsi waxaan ku odhan karaa meelaha kale hadda aanaan soo qaadin qaar baa labaatan sano ama dhowr iyo labaatan sano aan wax deeqi gaadhin marka waxaan jeclahay inaan idhaahdo ma ku xujaynayo laakiin inay ficilkii muuqdo in dhaqaalaha kan loo siman yahay qofku xuquuqdiisa bani aadamkiisa mid walba la dhowrayo qofka meeshii dhibaato nabad la-aani ay jirto nabaddu loogu dadaalayo markaasuunbay soomaalidu sinaansho iyo wanaag iyo waxgara isku soo noqon doontaa haddii lahayd
degeystayaal waxaa inoogu yidil barnaamijkii martida mikrofoonka oo uu toddobaadkan marti inoogu ahaa dor cali ciise cabdi oo ah madaxa xarunta diraasaadka dhaqaalaha iyo siyaasadda ee geeska afrika oo marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano xisbi xarunteeduna ay tahay magaalada cabdisababa tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo